الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan caawa isugu keenna keenay multaqahan kulankan diimeed ee dhacay wakhti ilaahay uu u gargaaray mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah kulligood meelay joogaan khaasatan afarta gobol ee webiga bari ka ah ee mu'aamarada gaalada caalamku ay u dhigeen ilaahay uu fashiliyey ilaahay baa ku mahadsan caawada inaan ku kulanno halkan annagoo guulaysannay ilaahay cadowgiisana hortaanya oo ku baaba'ay ilaahay baa ku mahadsan waxaanna ballan qaadaynaa inaanan caabudayn asaga maahana cid kale ilaahay horuu u sheegay wuxuu yidhi bal naqdifu bilxaqi cala albaatil waxaan ku tuuraynaa xaqa ayaan baadilka ku gemaynaa sida in uu yahay xaqu gantaal oo kale fayadmaquhu marka idmaaqa waxaa la yidhaahdaa nabarka madaxa ku dhacee bajiyaa la yidhahdaa madaxa marka inta wax lagu dhufto ou baqo sida mujaahidiintu xabadda ayagoo dhuftaan murtadiinta u baqo madaxoo kale ayaa idmaaq la yidhahdaa markaasuu bajinaya madaxuu ka bajinayaa baadilka fa idaa huwa zaahiq waaba asagoo markaas tegey wax madaxooda la bajiyey miyaa noolaanaya aayaddaas marka qur-aankay ku tiilay waa akhri jirnay laakiin maanta iyadoo xayi ah oo nool aan aragnay xaqii iyo baadilkii oo laysku tuuray ee faa'iidaa huwa zaahiq ou tegey ayaan aragnaa allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan ilaahay aayadda kale wuxuu leeyahay saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucb waxaan ku tuuri doonaa qalbiga kuwa gaaloobay argagax alrucb rucbigu marka maxaa waaye waa qadiifatun min qadaa'if arabbaaniya gantaalaha ilaahay gantaal ka mida waaye waa saaruukhun ilaahiyun saaruukh ilaahay uu leeyahay waaye oon cid kala haysan xaggee ku dhacaa marka kaafirka qalbigiisa ayaa ilaahay ku dhuftaa wa yushatit fikrah fikradiisa ayuu kala eriyaa wa yuxiiru dihna dihnigiisa waa wereeriyaa hadduu ku dhaco rucbigu wa yusabib haraban inuu cararo ayuu ilaahay ku sababaa marka dagaalkaas kulligiis intaas haddii ninka gaalka ilaahay ku dhufto maxaa u dhimanba maxay tahay wadiifada marka ninka qofka mujaahidkaa wadiifadiisu maxay tahay wadiifadiisu waxa weeye fadribuu fowqa alacnaaq marka saas loo dulleeyo ee uu diyaar u yahay inuu isdhiibo uu cararo sidaad ku aragteen filimkii galcad bangaraaf saad ku aragteen ayagoo aad mooddo ari weergaray oo iska daba dhaqaaya saad ku aragteen fadribuu fowqa alacnaaqi markaas qoorta ka jara wadribuu minhum kulla banaanin xabin kaste shaqada mujaahidiintu leeda waa dhammaystir laakiin dhaawaca iyo dhimashada hore ilaahay baa iska leh sida qur-aanku noo sheegay waana aragnay cayaananaan u aragnay alxamdu lilaah waxaa la leeyahay marka ilahi wuxuu leeyahay falam taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum annagaa dilla gaalada ee adigu kuma aadan dilina see ku dhacdaa maalin kasta waxaan maqalnaa dagaalkaas jabadhabelaa gashay gacantooda ilaahay ku jabshay saasay kada maxay tahay ilaahay yaaba yidhi anaa la diriray ilaahay wuxuu leeyahay waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana in qofka lagu imtixaano mu'minka balaa'an xasana qofkaasu inuu amarka ilaahay qaata keliya la fiirinayaa nasrigana wama nasru ilaa min cindi illahi wax meesha ka dhacay dhammaantood sababtooda allah iska leh ninkaana waxaa lagu imtixaana keliya dagaalkaas inuu galo hadduu galana gacantiisaa ilaahay ku xaqiijinaya anaas guulaystay anaa samaynay annagaa saas yeelnay waxay ku timiday hawl ilaahay qabtay ayay ku timiday annaguna waxaan nahay mustaqbalka ummadda muslimiinta bariga afrika dowladda calankeedii taagi lahayd annaga waay cid kastoo noogu timaadana haddaan ilaahay tala saaranno midda aan aragnay iyo midda aan maqalnay iyo qur-aanka waxaan ku aragnay xaqiiqatan waa taagaynaa insha allahu tabaraka watacaala allahu akbar walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego bishaan soonfur waxay ku bilaabatay nasri iyo guul inuu dibugureeyo u bilaabay saad ogtihiin horarka ahay ood maqlayseen wixii ka dhici jiray xamladii gaaladu soo qaaday afartan walaayo oo webi bari ka ah ku soo qaatay ilaahay waxuu noo biliyay bil ay jabtay oo ay baaba'day ee dab holaceeda oo gaagaabtay inta dambena allah noo dhammaystiro dagaalkii waxuu ku dhammaaday jabkii gurguurte iyo xulafadii shaydaanka iyo guusha mujaahidiinta ku dhammaaday sidaad aragteen maanta markay istaagay gurguurte wuxuu ku yidhi soomaaliyey annagu ciidan waa weynaa la isdifaaco waa maqasheen soomaa ciidan ma haynee dadku hay isdifaacaano dadku waxay iska difaacayaan dadkaas gacantou taagay waa inaan gurigiisa ugu tagno waa inaan madaxtooye ugu tagno waa inaan waddanka qabanno war kale ma jiro midda labaad waxaan rabaa dadka muslimiinta ee adduunka jooga waxaan leeyahay ee raba in ay iska furfuraan katiinooyinka cagaha iyo lugaha nalo kaga dhejiyey maanta xarakatu shabaab almujaahidiin iyadoo kaashanaysa beelaha ansaarta ee deggan webiga inta ka baraysa beelahaasoo runtii dowrkooda laga hadli doono waxaa laga helay inuu mujaahidiinta nabadgelsho ninka ugu hooseeyey inuu nabadgelsho kii kalena safka u galayo boqolaal ciidan oo isku xiran oo hubkooda watou furunta geeyey kii kalena inta calaaqatan istadaaataha oo isqaybshay midna nabadou keenay wax dhalana waa keenay ninba meel dadka ilaahay ma sinin ciidan marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta maanta tusaale xayi ahoo nool ayaad haysatiin in la yska dhici kara gaalo sharafta iyo dadnibadana inaan baryootan lagu helin dowlad islaamina aan baryootan iyo isdullayn aan lagu heli karin saakay mujaahidiinta afcaashoodii ay ka muuqatay sidoo kale waxaan rabaa inay waajib tahay inaan markaan ogaatiin ninka u qaba dagaalku inuu yahay gurguurta iyo waxaan xalay filinka waa fiirsateen dagaalkan dhammaan wixii gaara adduunka joogay amarkooda waa go'aansadeen waa midhaysteen hubkoodana waa midheeyeen waxuuna ku soo jeedaa inaan dowlad islaamku aysan ka istaagin bariga afrika hadday ka istaagto afrika oo dhammaa islaamaysa hadday ka istaagto etoobiya noogu dhow siddeetan milyan oo muslim ahaa korka looga taagan yahay dowladdaan inta ka istaajinno abiy axmed ay islaameen iska dhaafado wax kale qabi abiy axmed diinti aabbihiisow ka tegayay ku qasba inuu dib ugu naqdo marka gaalo waxay tidhi waxay ku soo jeedaa soomaaliya iyo shareecada islaamkan daa'ifadan muslimadda ee xukumaysa kitaabka ilaahay dhulka ilaahay ku xukumaysa in la isti'saaliyo ayaa hadafku yahay laakiin ma awoodaan mana awoodi doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala waa in marka dadka muslimiinta ahu faqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waa in loo diyaargaroobo oo dhammaantaya aan diyaargarowno ima anasri wa ima ashahaada haddaan diyaargarowno alla ku xihannana waxaan ogaanay inaan ka adkaanayno dagaaladii ka dhacay meeshaan barigan sagaalkii bilood aan rabaa inaan idin xasuusiyo anoon taariikh iyo midna hadda idinku lugayihin walaayada hiiraan inta dagaaloo ka dhacday walaayada hiiraan iyo sooman sooma aadan ogeyn waa lagu baabaa shacadowga burdaar meesha la yidhahdo waa lagu baabaaye qoox leh odagu weyn ayaa la dhigay waa ogtihiin ceel hareeritii ka raacda waa ogtihiin maxaas camaliyaadkii laga fulshay waxaa ku gaaray ganadheere iyo murtadiinti meesha joogtay cali jayta waa ogtihiin halgan baardheere meesha la leeyahay iyo goobo iyo kuwo kale hiiraan intaasoo macrako oo aan midna gaaladu aysan nasri ka qaadin oo looga guulaysta ka dhacday shabeellada dhexe waxaan ka soo bilaabaynaa masaajid cali guduud masaajid cali guduud waxaa ku xiga dagaalkii huur weyne nuur dugle oo ku halaagsamay qaasim shaydaan xawaadleyd waa ogtihiin waxay ka dhacay helowla gaab daarulcimo lama jeer caalbacad koofi guduud waxay ku qabsadeen ruunurgood kaas waxay ku gaaray macalgaadiidkoodii asaas u jeel balcad waxay ku gaaray farxaan qaroole waxay ku gaaray waa ogeedeen galguduud aanu soo dhaqo sinadhaqo meesha la yidhaahdo waxay ku gaaray reer galguduud waray ka hayaan qaayib saddex jeer waxay ku gaaray murtadiintii qoorqoor waa wararkayseen war xoolo caalgorof waxay ku gaaray galcad oo ahayd umulmacaarig alfaasila dagaalka gilgilay ood xala fiirsayseen oo kadibba la waayey kadibba nin ogaa laha la waayo haa haa sida dad aakhiray noqdeenba nin warrami kara waa la waayey dagaalkaas kadib allahu akbar caliyabal maalin dhagood waxay ka dhacay waa maqasheen budbud waxay ka dhacay ceelqansax maalin dhagood hubka looga qaatay nimankii gorgorada dhihi jiray masegaweyne shalayuu ahayba shalay waxay ku gaaray cismaan xarfadle iyo hadaalada geli jiray iyo dadka ilaahay dinkiisa maalin looga waayey waa la ogaayey mudugaan soo gelaa marka bacaadka la yidhahdo faarax aadan shan jeer aa lagu jabshay shan jeer kun nin niman ah oo boqol baabuur wata آه، شن جهر أو اسكو حكت أيدو دياردو تاجن تالو جبشي براك إسماعيل إيه براك هرداي أجا جروال لو جبي قاي حد ماشي ليه هذا سد حجر ويران أيكو جبين دولان كاس أوطن إنتاس لو سوق قاري ما أنت وعيك جوجان بنانك حر داري بلد حر داري حتى كم هو يدان بنانك حر داري فدان shabeellada dhaxana cali axmed ay ka joogaan iyo iyo erayga bal galguduudna sideeda waxaan u marayaa intay ka joogaan kuwii qaxayo ceeldheer tegay iyo baaqa ugu dambeeya marka intaasoo macrako saddex iyo labaatan macrako oo gebigoodaba ilaahay ku jabshiso dagaalkaasi mana ilaahay gelin إلهي إلهي وأن ربك وحول لها فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأنا ماضي هدان قلنا وجبايا هدان قلنا إلهي بلن قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعن ربا وركوا قدام بيي وختاما وعن لا يهي تتك قبائلك الصومالية ربا ورنا نشاو لما يهو أغلي ياشا دولة أدو كل ليديهين إيا مصيرة إيا مشروع أدو كل ليديهين وهالكان waa kitaabka iyo sunnada ma nimaan muslim ahayn oo nikaax ku dhalanaada ku jira war kitaabka iyo sunnada nabigu waa diinkiina iyo dowladdiin dadka wadana waa dadka adinka askarta idin aya ciidanka cilmiyiinna ka qabsada nimanka adduunya aakhira la-aan dhigaaya ka qabsada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu